Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne isla markaana isku xilqaamay hagaajinta nadaafadda jidadka waaweyn ee dhex mara magaalada iyo goobaha lagu ganacsado ee suuqyada ayaa dowladda hoose ee degmada Beledweyne ka codsaday in laga caawiyo qalabka nadaafadda. Qalabka ay haweenkan codsadeen ayaa waxaa ka mid ah fargeetooyinka, gaari-gacanka qashinka lagu qaado, iyo kolofiska gacmaha. Qaar ka mid ah haweenka ka shaqeeya nadaafadda ayaa raadiyo Beelo uga warramay waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
in nala siiyo gaarigii in nala siiyo fargeetadii in nala siiyo xaaqinki wallaahi gacanta galoofki la gashanaayo nala siiyo diyaara una marka waa u baahannahay haddii garab nala siiyo waa u baahannahay annagana waa shaqaynaynaa magaalada bilicdeeda muslimka iyo dadka ganacsadaha waa u baahan yihin nadaafad waxaan ka codsanaynaa dowladda hoose awalna garab wayna siin jireen balse magaalada ayaantaa way hoosaysaa biyo baxasay u gashay laakiin intay dadaalaya iyagu way dadaalayaan waxaan ka codsanaynaa inayna siiyaan gaariyadii ku shaqaynayna fargeetadii xaaqinki galoofkii gacanta la gelinayo wax walba oon ku shaqaynayna nadaafadda inayna siiyaan ayna garab istaagnaan dowladda hoose weer way dhammaadeen hooyo waan shaqaynay way dhammaadeen Wa- markay dhammaadaan waxaad ku shaqaysay male haddii lagu siiyo laakiin waa shaqaynay lagu garab taagay gaari gada- gaari gacmoodkii lagu shaqaynay qashinka lagu qaada iyo fargeetadiiba ma haysan maxaad ku shaqaynay marka saasaan dowladda hoose ka codsanaynaa inayna garab istaagaan koleyba wixii hore waa la hayaa haddana haddii la keenaa waa laskiiga baahanya nadaafadaha wax lagu hagaajiyo Aa, waayahan wax dhiima wixii hore hore loo dhiibaa lagu hagaajinaya haddana waa loo baahan yahay wax nadaafada lagu sameeyo lagu hagaajiyo Aa, dowladda xoos maxaan ka codsanaynaa wax dheef inay noo qabato gargaar degdeg noo fidiyo qalabka nadaafada waan u baahannahay Aa, sida magaalada ku hagaajino waxaan ka codsanaynaa dowladda inay qalabka nadaafadana siiso oon ku nadaafino ilaa jidadka inay alaabta qalabka lagu nadaafinayo ayna siiso inay guryaha noo dhisto inaan waxaan ku cunno badar ayna siiso waa iska dhibaataysanahay saas ay tahay nadaafadda aan jidka aan saas ku nadaafaysanaa aan qaxootigana ku nadaafaysanaa qalabkii lagu nadaafayn lahayna ma haysano saas aan ku nadaafaynaa dadka wax dhibaatoon kala kulanno ma jirto laakiin waxaana haysato qalab la-aan qalab aan ku nadaafadda aan ku aadna ma haysano waxaan usoo jeedinaa inay maaragtahay nadaafadaasna ay naga taakuleeyaan oo ay maaragtahay ay wax ay noo qabtaan Haweenkan ayaa haddii laga caawiyo qalabka nadaafadda kaalin ka qaadan doono bilic soo celinta magaalada Beledweyne.